kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka iigu marti ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala alcadaala waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafayba ku sugnaa isaga iyo mas-uuliyiin kale oo uu madaxweynuhu ugu horeeyo maamulka galmudug halkaasoo uu ka socdo diyaargarow iyo guluf looga soo horjeedo xarakada al-shabaab madaxweynahana dhowaantan mar uu hadlayey waxa uu sheegay in shanta bilood ee sanadkan ka harsan ay al-shabaab kaga xoreyn doonaan guud ahaan waddanka soomaaliya haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano gulufkan socda iyo weliba diyaargarowga xooggan ee ka jira maamulka galmudug ayaanu wasiirka wax ka weydiin doonaa sida ay arrimahaasi u socdaan mudane wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka waa mahadsantaha jacfar waa dhowah adiga iyo dhegeystayaasha v o m maalmihii lasoo dhaafay madaxweynuhu wuxuu ku sugnaa galmudug mas-uuliyiin kale oo adigu aad ka mid tahay galmudug baad joogteen diyaargarow xooggan iyo guluf ayaana halkaasi ka socda bal marka hore intaanan su-aalaha kale u gudagelin sawir guud naga sii diyaargarowgaas iyo gulufkaas al-shabaab looga soo horjeedo ee galmudug ka socdo ee lagu doonayo in degmooyinka ay kaga harsan yihiin maamulkaasi looga saaro al-shabaab halkee buu marayaa bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam diyaargarowgaas muxuu ahaa jacfar hadda diyaargarow ma joogto waa soo dhaafay hadda waxaa lagu jiraa dagaalkii baa socda howlgalkiibaa maaragta muxuu ahaa socda howlgalkaas oo ahaa mid la doonayo in khawaarijta looga sifeeyo sidaad sheegtay dhulka ay ka joogaan beriga webiga shabeelle galmudug keliya maahe qaybo ka mida waa maaragtay muxuu ahaa hirshabeelle meelo yaryar oo ka midana way ku jiraan marka dhulkaas in laga sifeeyo oo khawaarijta laga saaro ayaa ujeeddadu ahayd marka in abaabul xoogle la sameeyo oo shacabka iyo maaragtay muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo madaxda qaranka iyo dhammaan madaxda stateka intaba la iska kaashado ayaa ayaa hadafku ahaa marka howlgalkaas waa bilowday waana socdaa guulana waa laga gaaray hadda intii u socday insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in isaga iyo guud ahaan howlgallada barbar socda ee dalka oo dhan ka socda oo ah in khawaarijta la cuuriyaamiyo oo saadkooda la baabi'iyo oo hubkooda la baabi'iyo oo madaxdooda la beegsado oo goobahay dadka ku dhibaan la beegsado intaba in guud ahaan howlgalladaasi ay si wanaagsan ku dhammaadaan dadka soomaaliyeedna maaragta ay u horseedaan xorriyad iyo inay ka baxaan dhibta khawaarijtu ay ku haysay shan iyo tobankii sane lasoo dhaafay marka laga soo tago maamul goboleedka koonfur galbeed iyo maamul goboleedka jubbaland waxaan filayaa in dhulka ugu badan ee ay joogaan al-shabaab uu yahay galmudug bartilmaameedka ugu weyn gulufkan hadafkiisa ugu weyni muxuu yahay hadafkiisa ugu weyn horta haddaad u jeedo yoolkiisa guud howlgalkan sida madaxweynuhu marar badan sheegay waa in dalka laga ciribtiro khawaarijta oo ah shaqada ugu weyn ee dowladda soomaaliyeed ee maanta talinaysa u taalla hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed iyo hadday tahay heer deegaan intaba shaqada dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyed u taalla maanta waa in nimankaa dalka laga ciribtiro horta yoolka guud waa kaas isagaasa waxaa loo qaybiyey si loo fuliyo ficil loogu bedelo wejiyo kala duwan sanad ka hor ayuu bilowday wejiga koowaad howlgal la dhaho ayaa jiray oo ahaa bariga webiga shabeelle hirshabeelle iyoiyo gelmudug dhulka ay ka joogeen khawaarijtu hirshabeelle waa laga sifeeyey dhulka webiga maaragtay dhanka bari ka xigay gelmudug sidoo kale qaybo badan ayaa laga sifeeyey dhul hawd ah iyo laba degmo ayay maaragta ku soo aruureen oo maaragtay ay laysugu soo aruuriyey haddana waxaa la doonayaa in meeshaas ay isugu uruureen muxuu ahaa laga soo ciribtiro oo laga soo saaro kadibna haddii ilaah yidhaahdo loo gudbo wejiga labaad oo maaragtay ka dhici doona muxuu ahaa qaybaha deegaanada tuulooyinka u badan ee ay uga harsan yihiin hirshabeelle iyo labada state ee kaleete aad sheegtay haddii ilaah yidhaahdo marka hadda laakiin kan hadda gelmudug ka socdaah waa in dhulkaas khawaarijtii hirshabeelle iyo gelmudug laga soo caydiyey meesha ay ku uruureen in laga sifeeyo oo laga soo cirib tiro weeyaan haddii ilaah yidhaahdo wejiga labaad baad kusoo celcelisay wejiga labaad sida qorshuhu uu ahaa madaxda dowladduna ay horey u sheegeen waxay ahayd in xilligan ka horba uu bilowdo iyadoo wejiga labaadna ay qeyb ka noqon lahaayeen dowladaha safka hore ama deriska la'a soomaaliya sida kenya etoobiya iyo jabuuti iyaga halkee buu marayaa hawshii ay dowladahaasi kusoo gelayeen ciidamadooda soomaaliya qeybna ay uga noqonayeen wejiga labaad ee al-shabaab aad uga sifaynaysaan soomaaliya waa socdaa dabcan qorshaha horta dowladda soomaaliyeed baa hogaaminaysa muxuu ahaa dowladaha gobolkana ku casuutay inay kala qayb qaataan maadaama nimankan khawaarijtii aynan ahayn keliya cadow soomaaliya keliya aanay ku ahayn etoobiya weerareen kenya weerareen jabuuti weerareen in layska kaashado oo markaas si maaragtay muxuu ahaa waddamada gobolka oo dhan ay iska kaashadaan laakiin wejigan koowaad ayaa aya ay tahay hadda in lasoo afmeero ka kalena dabcan diyaar garowgiisii iyo qabanqaabadiisii iyo hawshiisiibaa maaragtay si wanaagsan u socota guddiyadii iyo dadkii loogu talagalay inay diyaariyaan baa diyaarinta gacanta ku haya marka waa wanaagsan yahay meel wanaagsan ayuu marayaa wax kasta oo ku saabsan khawaarijtana sidii sanad ka hor loo qorsheeyey ayay u socdaa haddii aan usoo laabanno galmudug laba degmobay ka joogaan baad tiri waxaan filayaa in ceylbuur iyo galhareeri ay tahay labadaasi degmo dhul badan ama deegaano fara badan oo la mida oo galmudug ku yaalla baa laga saaray oo si fudud looga saaray maxaa keenay ilaa iyo hadda inay ku soo gaaraan degmooyinkaasi waaweyn al-shabaab ma ciidamo xoogan baa u jooga ma difaac culus bay halkaasi kaga jiraan ma dhulka aan aan aan ku habboonayn dagaal degdegahoo degdeg lagu kala baxo maxay tahay caqabadda ee hortaagan in labadaasi degmo mar horeba laga saaro dhowr arrimood baa jira jacfar oo kala duwan horta marka koowaad howlgalku dee marka horeba qorshooyin iyo iyo qaabab ayuu lahaa degmooyinka hadba sibay u qorsheeyeen saraakiisha militarigu in in loo qabto oo ay u kala hormariyeen ilaa hadda sidii wuu u socdaa wax hadda dib u dhaca oo la sheegi karo oo maaragtay ku saabsan jadwalkii muxuu ahaa ay dejiyeen saraakiishu ma jiro sidiisii wuu ku socdaa dhulkan dabcan sidaad sheegtay dhulka waa kala duwan yahay juqraafi ahaan buu kala duwan yahay nimankan khawaarijtihi waad og tahay oo waa inta badan waa waa waa waa duurka ay ku nool yihiin bahalaha ayay la nool yihiin marka hadda siyaasadda dowladduna waxay tahay in dhinac inta laga bilaabo dhinac looga baxo markasta waad maqashaa madaxweynaha oo le xaaqin baan doonaynaa inaan qaadano dhinac isugu xaaqno marka dhinac isugu xaaqidaasi waxay keenaysaa labadan degmo dabcan waa labada magaalo waaweyn laakiin waxaa jira dhul ballaaran oo hawd ah oo khawaarijtu ay degan yihiin oo maaragtay xadka shabeellaha dhexe ilaa dhinaca xiga degmooyinka galcad iyo cadale ee dhinaca xeebta ama bariga ka soo jeeda dhinaca gobolka mudug oo deegaanada camaara iyo ku aadan caad iyo maaragtay dhanka gobolka muduga oo ku aadan waqooyiga degmada xaradheere dhulkaasoo hawda waa dhul maaragtay aadna jiq u ah khawaarijtuna dhulka ay ku dhuuman jireen ah isaga ayaana hadda howlgalladu ka socdaan waad la socotaa laba beri ka hor ilaa shan fariisin in laga saaray daraad howlgal weyn oo maalin dhan socday oo muuqaaladiisa iyo muxuu ahaa aan idinla wadaagi karno meelihii laga laga saaray hawdka ahaa haddana halkaasay ciidamadu si maaragtay xeeladaysan ay ay ugu socdaan marka dabcan muhiimaddu waa in nimankaas la jebiyo sida ugu maaragtay khasaare yar ugu degdegsan uguna waxtarsan in loo fuliyo marka sidaas ayuu ayuu howlgalku u socdaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in uusan wakti badan nagu qaadan adiga laftikaaga qayb baad ka ahayd diyaar garaynta dableyda deegaanka iyo iskudubrididda ciidamada galmudugna xog fara badan baad ka haysaa sida ay xaaladu tahay oo waa dadba hadda ka sheekaynayso degmooyinka iyo dhulka kale ee howdka ah ee al-shabaab ay ku harsan yihiin diyaargarowga hadda socda iyo gulufkan bilowday marka aad dusha sare ka eegto imise ayay ku qaadanaysaa baad isleedahay dowladda in ay kaga saarto al-shabaab maamulka galmudug runtii jacfar horta dagaalka hadda ku socda nimanka khawaarijta ee dowladdu ay hogaaminayso waa dagaal dhammaystiran waa dagaal dadka soomaaliyeed ay af iyo adin uga qaybgelayaan oo sida aad sheegtay kumanaan ciidan ah oo ciidanka difaaca shacabka ah oo dadku macawisleeda u yaqaanaan deegaanada oo dhan ay bannaanka u baxeen oo ay ciidamada la howlgelayaan hadda banaanbaxyo lagu taageerayo howlgalka laguna dalbanayo in khawaarijta dalka laga xoreeyo ay muxuu ahaa dalka oo dhan maaragtay ka bilowdeen gaar ahaan hadda waxaad ogtahay baxdo iyo cadaado inay ka dhaceen marka runtii marka aad fiirisid cududda ciidan ee khawaarijta kor saaran marka aad fiirisid shacabku sida uu yahay wakti badan ma qaadanayaan laakiin maalin hadda maalin hebel aan dhihi karaa ma jirto dabcan dowladdu istaraatiijiyad military bay ku socotaa sida maaragtay mas-uuliyaad badan oo ay tahay in la ilaaliyo ayaa ayaa muxuu ahaa jira marka waxaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in sida ugu dhaqsiyaha badan wakti aada u kooban uu ku soo dhammaado laakiin hadda taariikhan kuu sheegi karaahi ma jirto
waaya wasiir ugu dambayntii madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey in afarta bilood iyo barka amaba wax ka yar afar bilood iyo bar ee ka harsan sanadkan al-shabaab ay uga saari doonaan guud ahaan waddanka soomaaliya ma aha waqooyiga magaalada muqdisho maamulada ku yaalla waa guud ahaan waddanka oo idil ma kula tahay in arrintaasi ay si fudud ku qabsoomi karto
runtii horta mid baan rabaa inaan jacfarow adiga iyo dadka soomaaliyeed ee na dhegaysanayaba u xaqiijiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aragti buu la yimid iyadii baanu ku shaqaynayaa wax kasta iyo wax awooda oo uu haystay isaga iyo dowladda uu hogaamiyo waxa uu isugu geeyey in khawaarijta dalka laga saaro waa sababta uu furinta u tegey uuna sheegay inuu maaragtay kusoo maaragtay tegi doono uuna ku ekaan doonin galmuduge uu tegi doono koonfur galbeed oo baydhabo uu fadhin doono kismaayo uu fadhiisan doono ilaa khawaarijta dalka laga saaranayana sidaas uu furinta ciidanka muxuu ahaa uu ula joogi doono marka taas macnaheedu waxay tahay wax kasta oo dowladdu ay awooddo inay ku dadejiso dagaalka khawaarijta way samaynaysaa laakiin waxa dowladdu ay gelaysaa waa dagaal duruufo badan buu wataa muxuu ahaa xaalado badan baa ku xeeran maalin iyo taariikh go-an dadka soomaaliyeed haddii ay sugayaan kuma sheegi karaa maanta laakiin waxaan kuu sheegi karaa waxay tahay in dowladdu u howldaysay oo u gacmo bannaan tahay oo madaxweynuhu muxuu aha ajendayaashiisii kale oo dhan u joojiyey inuu khawaarijta dalka ka saaro isagoo aaminsan in inta khawaarijtu ay nooshahay wax horumara iyo wax dowladnimaha oo laga shaqayn karaahay aanay jirin marka insha allahu tacaala wakhtiga ugu degdegsan ayaan rajaynaynaa in cadowgaas lagu soo afjaro waana waana waana waana rajaynayaa in dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba ay bannaanka u soo baxaan qof kasta ay waxa uu awoodo uu uga qayb qaato dagaalkaas insha allahu tacaala
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala oo barnaamijka martida makarafoonka aan ku waraysanayay barnaamijkeennii toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya